magaca ina yara xasan aadan mukhtaar xasan geedi mukhtaar la yare waa golaha deegaanka degmada dardal ayaa kumid ahaa xubno degmada ayaa kumid ahaa maysa gudoomiyaha dib u dhiska degmada yana ahaa marka aagashee waayahay idaacadda warsan walyaabo isan aan la hariirteen mayata warsan mehan la hariirnay daryaalkuyamaydahe isralabdi oo gudoomiyaha iyo bolisiisa deegaanka marka gudoomiyaha oo lahalka eedayn keran afarbadood xisaab xisaab xisaab celin oo lakuhay adeeso lankasirgali oo iska imaali katagfali howlihii degmada lankasirgali ayaana feedback lakuhay iyo universidaran aran kumida kiyaale degmada berdaale oo shabaab irsi lankii neeliroogii hadlahadalay reesantaasaan injinis neelihii reeraysiina howlihii walbeeray baaburu neelo kalahaayay ku obsidiisii darsiyanka hiri iso kufiirsadii walaa oo duurnanjara gudoomiyii degmada neelo kusuubi intigul hadal lanka shabaaban qaabilsan degmada maba murowleerantiisa alaqaala suubiyo lahadala sakan hayne haddana golihii hortiyo hadlafadheedii isoo isoo kafaanow arrintaasa suubi maba murowa lahadali m c h hirnayn wal furahay iyo iswerlayi walaagi dhan ilaa dowlada deertin asan beeg mayl gusanay mooshin garaanta miligof xildhibaana deegaanka mooshin gusaanti hil ku fadhiisanyaa laga suubi ilaa ay arrintiyadaa lagu salbaabin bulshadii ku dhigo
arrinta isin marka ka haysataan hor dhigtana isin arrimo iskula hadalena guddoomiyaha bili lamaad biliyun hadda muddaha bilkurooga lama bilood yaha bilaawati arrintiyeede marka wal hordhiki wal jawaabe manku jawaabay madii xildhibaanadii kafabsadeen barnaamijkaasay anmadii hilbe weydiyaayba beesi looqaadi garari afartan sin dhan ana ku fadaayo an dad kula talaba kula talaba male inka jawaabi ilaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed laka dacaweey warbadooshay lijey linka weeri kooyuwaay uno meeliroogna gudoomiyaha gobolka meeliseeni xafiisyey misiika hogeenjay rogaan linka weeri walay lakahaasiidho meelilahka bandhiki afterthat usiiba beriray beegun meerna waayahay dadka marka mooshinka kusheeni xildhibaanada golaha deegaanka tiradii oo intay dhinta xildhibaanada golaha deegaanka degmada berdaale labaatan ko gudoomiyahan geey anta mooshinka wadona tumilih qof yaa dokumentiyaha saxiidi oo ada gudoomiye ku-xigeenka degmada lakawareeji helgan ilaa hadda degmada gaarhaan usunhayow ilaa mooshinkaasi ku dhigo
si kumeel gaar eh ma sheegtana in isan golihii deegaanka isangu etiin xilkii guddoomiyaha isan shaqadii ku fadhiisideen si kumeel gaarana isan ka dhiibteen guddoomiye ku-xigeenkii holantii isu sii wada guddoomiyaha arrinta taas ladareere la dareere ha madii mooshinka warbadiisa shalay hanii horey la gudbi geeka laku dooday oo isniin hayti oo iyaali mar walba khamiis walba ama isniin walba intii golaha jiraayaanoo shirada caadiga ee qofsadaayan kumihaysi shalay hadla in sheegi isniintana shir walku dooda doon warqadaasna wal sheeni dacwadan horaaminta daraarkiisiin ogaay hanqiibgan oo lafaadharay may ka jawaabay lan wal oo qaado gorma leh guddoomiyihii wakti dhow yaa xilka lang maga dhowi oo haddana doorasho ka kooy muddo libilood ee xitaa xilki hadda mahaaya wakti gaaban yaa shaqada wada marka arrimogan dhamaan ee isinka haysataan xisaab nagowka iyo arrimogaas shaqadii t v s hortay in la fiiriyo muddo lasii mafay lahayne wallahi muddi hadday shanbilood ayaa badan yaa dhisiyo maalintii isla magacaabila hadii lagu roogo dhaqaalihii iyo canshuuraadkii hagalaay degmada maalintaas ilaa hadii lagu roogo mar walba ila ku codsadaaye golaha ku codsadaaye inti xisaab sheena walku waay iyo codkii badareerta iyo hadda intaan anadikin sheegahayo oo hay-adan kasirgadi kuwegan basiga meelihii macbuul antilka suubi iyoneetimeli marti iyo marti marka markii dambe mayka jawaabay ani ana beesika koy abirka olo qaada beesi dailala hayinnaga lan diyaaranga meenti dadki kugarbaho mase walaay markaas midilaka haji isku jawaab waayahay guddoomiye ku-xigeenka in sheegtay in howluusa sii wada doonsa kumeelgaarinaysan ka dhiibteen guddoomiyaha ku-xigeenkiisin ku ogolaaday a guddoomiye ku-xigeenka ha warqad ogolaaday shirkad uu sii geelka uu sii guddoomiyaay shir uusii guddoomiyaay yahay ilaa iyo xildhibaanada markaas ay meel rogen xogayaha dawladda hoose oo moomada habinaawo ha magacawti wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ha magacawti yameelifadi ngaabilsan dawladda waxyaabihii dukumi documentary oo meela saakubaha intii ay qorto wasaaraddan dhexdiga oo layidhi madaas meeligu jir wasaaraddan gudbi lanka tirgali documentigan islamarnimada iyo suwarka kahayn intiisa kori daraaf garay mbitiraasad kuwari wasaaraddan sintariya ayda jira dhammaan xubno golaha deegaanka ee mooshinka hadduu wada iyo weliba guddoomiyaha mooshinka lakushaani waktigan laka dheganyi dhamaantiyo hadda intay kuwada sugan yihiin degmada berdaal roogana xildhibaanada dhamaantiyo tumciligta oo hadday mooshinka ha gudbiyey inta roogan gudoomiyaha iyo hal xildhibaan yaa kuma gudoomiyihii arrimaha bulshada yaa kumagun lamaada soo daydhawo jiraan marka inta kale inta roogan iyo inta hadda warqada saxiidad guddoomiyaha degmada mooshinka lakushaanina gudoomiyaha mooshinka kushaani shanta bilood intis rooga adilis kasuubi elelis las kasuubi waa soddon beri berdaal hor ma barin ma barin isku elelis madil kasuubi shanta bilood haddii inka yaraan afartan beri bay dhalidood waayahay qodobada lakahaysaas madowna hangnagana may bay in sheegtay in walbadan afar qodob isan kahaysataan ooyo kumid ata katagrafil lakahaysada iyo xisaab nagow xisaab lang oo ma gulihii deegaanka isu xisaab hangnaga waayay hala fadheeda waayay la xisaabtamo waayay walqabad lang ya ka haysataan arrimo kale ee ada ku dhawaajiday may kumid eh arrimo kalena ku dhawaajiyay may kumid eh tan shabaabka lusuubi una shabaabka nuisi dilan oo dhexeeya may leeraayis madilaha gudiga xisaabtii walaalisay dad hadda teleefon inta ilis jir howl adduunye ama maamulkii degmada isla wadaago mayini lankii walaashay golaha dhowr fadheedi oo golo hortiyo gasheedi taasay golley ba isku weydiisin korta kortaa ma usuu caddaayay afka kijay ku caddaayay lan maamul degma eh oo haddana degmadan guddoomiyin eh inuusa shabaab xiriir luweelada shabaab la xiriira ma usuu afka kijay ka edaasiday
isoo wiligiis oo kafaana madis sheegay eedanka eedan firfircooniyamade dhoola caddeeyo sheegawsena hataa golaha hortiyo gasheegi sheekan hayne laablaaban hayne tuun hayne waayahay baris isin suu bideen arrintaaska eedan jarte maalinta oo warbixintaasi golaha fadheedaya baris isin suu bideen arrintaas shabaabka ka eedan baris oo golaha deegaanka baris baaritaanka suubini may ogaanay madiis lakulmi la sheekay sidii lamada marow leero oo waarin bilaa qaabilsin bardaala sidii oo gorbayan gudoomiye degmi meeluna ku eraana mada dhamaysireen kadib okay holitakin fasahay widay malerna lanka amnigin qaabilsin amniyaadkin qaabilsin oo gobolka lankaasay ya lahadalaas ya leeri lanki lambarji mahaeri lambarji hakisiya ay eri lankini lambarji haisi usina lahadalni dhamaisi m c h kini mardho way fure iyo diwaaninka gabagabaay arinkimabdu dibimbaarnin saxa waay waayahay xaaladda hadda eedan ulusta guddoomiyihii shaqadiiyaso kumeel gaar ee lagu fadheesii mooshin yalla kushaani tallaabadan tallaabadii higa doonta may ata waa haddii ilaha yidhaahdo golaha baarlamaanka yaa dhex taalla deegaanka degmada berdaale kolleyba maylalaaisa maalintii labalimiya liska koy yaa waleha kubaha aragaan insha allah isin qorshaga siyanka jare in isin kula hadalaan armoogan dhammaan waana usa saxa qaladaadkan laku sheegahay mise guud ahaanba may fadaasana in xilka usa landooradii meelo ku baho guddoomiye cusub kooya wallahi degmada degmooyinka hadii la dooro yaa kumadaadii booday sheegasi ma dhow la dooradi ma dadki degmada ha ku jeediya meel mungujeedna dibiyo barblem degmadii ma magun horseedana in badan ad iska deenyi dhammaantaan andilankii haliyo barnaamijkii gandigaajare hoosalan dhege way way ku noogilankii oday akhyaar i mas-uul dawladeedantada waayahay eedaa maasan takin kuma hadnaga waraysigaada nasiiday maasindin